أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon qaraxyo lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe weeraro qorshaysan oo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa kulankii dabayaaqadii isbuucii lasoo dhaafay waddanka turkiga oo ku dhex maray ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya iyo madaxa kooxda riddada soomaaliya jabhadda camaxaarada faano ayaa go'doomisay degmooyin iyo deegaano ciidanka xukuumadda adisaba kaga sugan yihiin waqooyiga dalka etoobiya dowladda silbiyadda kenya ayaa waddo qorshe ay dib ugu soo celinayso boqolaal askari oo maleeshiyaadka kooxda riddada ka tirsan kuwaasoo isku dhiibay dowladda kenya kadib markii loogu awood roonaaday dagaalkii raaskambooni maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowlad diini ah u qabtay bulshada ku dhaqan xaafadaha degmadaasi
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhda hijiriguna ay tahay saddex iyo tobanka bisha jamaadul aakhira kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan qaraxyo lala beegsaday maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe warkaas iyo warbixin kale oo ku saabsan weerar qorshaysan oo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allaha oo ka kala dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxaa inoo haya yaasir maxmed ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta qaraxyo la beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo marayay duleedka deegaanka xawaadley mujaahidiinta ayaa maanta laba qarax la beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku lugeynayay duleedka deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxyadaasi dhanka jubbada hoose qarax xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada kismaayo ayaa lala egtay maleeshiyaad ka tirsan maamulka riddada jubbaland waxaana ku dhaawacmay qaraxyadaasi shan askari oo laba ka mid ah dhaawacoodu garaab yahay dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay saaka aroortii dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka number lixdan sidoo kale shabeellada hoose waxay mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada buulamareer bay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee degmada bardaale dhanka wilaayada gadow ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada baar dheere oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gadow howlgalladani ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah cadowga allah ee duulaanka diinadirarka ah kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta
waad mahadsantahay yaasir tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa kulankii dabayaaqadii isbuucii lasoo dhaafay waddanka turkiga ku dhex maray ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya iyo madaxa kooxda riddada soomaaliya sida uu ku warramayo cali aadan cabdulaahi cali yare sida ay daabacday shabakadda middle east eye kulanka oo saacado badan qaatay ayaa kusoo ilaaday in abiy axmed uu helo wixii uu in muddaha baadigoobayay oo ah badda soomaaliya qaybo ka mid ah mas-uul u hadlay xukuumadda dabadhilifka turkiga ayaa sheegay in wadaxaajoodka labada dhinac oo socday ku dhowaad toddoba saacadood oo aan kala go-a lahayn iyadoona si toos ah uga qaybgalayeen erdoqan oo ah madaxweynaha turkiga iyo wasiirka arrimaha dibadda turkiga ninka lagu magacaabo xakaan fidaan ilwareedyo ayaa shabakadda u sheegay in saacado badan uu abiy axmed diidinaa inuu saxiixo wax muujinaya inuu aqoonsan yahay wax la dhaho midnimada soomaaliya taas beddelkeedana uu ku dheganaa in meesha laga saaro soomaaliya abeey ayaa diiday inuu ka laabto heshiiskii uu la saxiixday muuse biixi hogaamiyihii hore ee somalilan taas beddelkeedana wuxuu soo jeediyey in warqadda heshiiska lagu qoro in etoobiya ay bad ka doonayso soomaaliya waxaana la aqbalay dhammaan qodobadii uu ku madax adeegay abeey wararka ayaa intaasi ku daraya in markii wadahadalladu meel adag gaareen uu turkiga ku cadaadiyey abeey inuu aqbalo in qoraalka heshiiska lagu soo daro waxaan aqoonsanahay madax bannaanada dhuleed ee soomaaliya wuxuuna iska diiday in heshiiska lagu daro kalaabashada m o u-ga iyo waxaan aqoonsanahay midnimada soomaaliya wafdigii matalayay kooxda rajada soomaaliya ayaa markii uu xaalku ku adkaaday cadaadisyo isdabajoog ah iyo goodisna kala kulmeen dowladda turkiga waxay miiska soo saareen qaanuun gaaleed la saxiixay sanadii kun iyo sagaal boqol saddex iyo soddonkii kaasoo dhigaya in dowlad weliba qasab ku tahay inay aqoonsato dowladda kale ee deriska la ah shabakadda middle east i waxay warbixinta ay ka qortay heshiiskii ankara ku sheegtay in etoobiya ay heshay laba hadaf oo muhiim u ah tan koowaad waa inay heshay marin badeed midda labaadna waa in xasan garguurte uu aqbalay in ciidamada etoobiya ay ka mid noqdaan howlgalka afrikaanta cusub ee a u s om kaasi oo bilaaban doona shan iyo labaatanka janaayo ee sanada soo socota arrinta layaabka le ayaa ah in kooxda radada ay guul weyn u aragto aqoonsi ay ka hesho etoobiya iyadoo baddii ummadda soomaaliyeed gacanta u gelisay cadowga falanqeeyaasha ayaa aaminsan in dowladda xabashida etoobiya ay isku heli doonto marin badeed deked iyo saldhig ciidan oo ay degsato ciidankeeda badda waxaana arrinkaas tusaale u ah in abiy axmed uu bilo ka hor iska diiday yabaha uga yimid ismaaciil umar geele oo ahaa inuu qaato dekeda tajoora ee dalka jabuuti balse shardi looga dhigay inuusan saldhig ciidan ka samaysan karin etoobiya ayaa iska diiday dekedaas lagu baryayey waxayna doonaysaa badda soomaaliya si ay uga dhisato saldhig ay qayb uga noqoto loolanka badeed ee ka jira marinka muhiimka ah ee baabul mandab xitaa ma doonayso badda indiya ee soomaaliya waxaa keliya ay doonayso waa badda cas shirkii dhowaan magaalada ankara uga soo gabagaboobay ra-iisul wasaaraha xabashida etoobiya abiy axmed iyo madaxa kooxda radada murtad xasan gurguurte waxay labada dhinac ku kala saxiixdeen heshiis xaaraan ah oo ah in etoobiya qaadato qeybo ka mid ah badda soomaaliya
waad mahadsantahay caliyare jabhadda maxaarada fano ayaa go'doomisay degmooyinka iyo deegaano ciidanka xukuumadda adisababa kaga sugan yihiin waqooyiga dalka etoobiya marwaan maxmed ayaa si amaqaadaya warbixintan wararka ka imaanaya gobolka amxaarada ayaa sheegaya in faano ay goodoomiyeen magaalooyin iyo deegaano ka tirsan gobolkaasi magaalooyinka bahardaar bariga goojam iyo deegaano dhaca koonfur bariwaalo ayaa ka mid ah goobaha ay xisaar ka saareen maleeshiyaadka qowmiyadda amxaarada waxay diideen in magaalooyinka iyo deegaanadaas ay ka soo baxaan wax gaadiid ah ama ay galaan iyagoo sidoo kale joojiyey isku socodka dadka tan iyo talaadadii lasoo dhaafay ayaa lasoo warinayaa in goodoonkaasi uu saaran yahay gobolka amxaarada dowladda xabashida etoobiya ayaana awood u yeelan la inay qaado jidgooyooyinka ay soo rogeen kooxaha mucaaradka ku ahaa ma jir wax gaadiid ah oo galay dibrama koosam u baxay magaalooyin kale qof weliba aad ayuu uga baqayaa inuu dhaqaaqo ayuu yidhi mid ka mid ah darawallada gaadiidka ee isaga kala goosho gobolka amxaarada jabhadaha hubaysan ee ka jira etoobiya ayaa cadaadis dhinac walba ah saaraya nidaamka abiy axmed iyagoo dhanka kala qaadaya weeraro laayaan ah oo lagu dhigbixinayo ciidanka xabashida jabhadda oromada ee o l a ayaa sidoo kale dhankeeda waxa ay fulinaysaa weeraro ay ku afduubanayso mas-uuliyiinta iyo saraakiisha xukuumadda adisababa weeraradaas oo ka dhacaya hararaha magaalada caasimadda ah taasi ayaana keentay in magaalada adisababa go-doon ku noqdo maamulka abiy axmedda mahadsanid marwaan dowladda silibiyadda kenya ayaa wada qorshe ay dib ugu soo celinayso boqolaal askari oo maleeshiyaadka riddada ka tirsan kuwaasoo isku dhiibay dowladda kenya kadib markii loogu awood roonaaday dagaalkii raas kamboni walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya dowladda silibiyadda ah ee kenya ayaa waddo qorshe ay ku daabulaysa askar fara badan oo murtadiin ah oo xadbaynaadka jabsaday kuwaas oo ku jabay dagaaladii arbacadii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada raaskamboni ee ka tirsan gobolka jubbada hoose ciidamada silibiyanta ee kenya waxaa lasoo warinayaa inay isku dhiibeen in ka badan toddoba boqol oo askari kuwaas oo hadda ku xareysan xero ciidan oo kenya ay ku leedahay aagga ishaakaani ee gobolka laamu war soo baxay ayaa sheegaya in maleeshiyaadkan laga soo daabuli doono garoon diyaaradeed oo ku yaala gudaha dalka kenya lagana soo dejin doono magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya muuqaalo jamcadii shalay la baahiyey ayaa muujinaya maleeshiyaad uu wato guddoomiyihii hore ee maamulka riddada jubbaland ugu magacawnaa raas kamboni ee la saftay kooxda riddada uu isku dhiibay xero ciidan oo ku taalla xadbeynaadka kenya dhanka kale maamul goboleedka ashahadladirarka ah ee jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku xaniba laba diyaaradood oo ka mid a diyaaradaha rakaab ka daabulo waxayna ugu dambeyn ku qasbeen inay tagaan magaalada raaskamboni si ay halkaasi uga qaadaan boqol iyo afartan askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadkii xasan gurguurte ee maamulkaasi uu ku qabtay dagaaladii ka dhacay raaskamboni muuqaalo la faafiyey ayaa muujinaya diyaaradahan oo garoonka diyaaradaha raaskamboni ka daabulaya maleeshiyaadka kooxda riddada maleeshiyaadkan qaarkood oo ka hadlay garoonkii ay ka duulayeen ayaa sheegay in lagu qabtay dagaaladii dhacay ee u dhexeeyey maamulada muqdisho iyo kismaayo mid ka tirsan guutada sida sawir ilaalada madaxtooyada oo ku sugan hadda garoonka raaskalbooni dagaal baana ku qabtay laba xidig leecaad lambarku waa toqniyo afar labaatan iyo labo hadda muqdisho kusoo degi rabaa insha allah ciidanka harama cadaabta ka tirsan guutada to- seven seven ilaalada madaxtooyada annagoo soddon iyo saddex qofaa meesha ku joognaa dagaal baan noo qabtay
kooxda riddada soomaaliya weli kama aysan hadlin maleeshiyaadka laga qabtay ee laga dejiyey magaalada muqdisho iyo sidoo kale kuwa la qorsheynaya in laga soo daabulo garoon ku yaala gudaha dalka kenya cabdulaahi shimbiro kooxda riddada soomaaliya ugu magacaaban gobolka gado ayaa dhankiisa eedeen kulul u jeediyey madaxda murtadiinta isagoona sheegay inay ku degdegeen dagaalka ka dhacay gobolka jubbada hoose wuxuu sidoo kale muujiyey in meel cidlo ah ay kaga dhaqaaqeen kooxda riddada oo uusan jirin dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ay ka wado gobolka uu mas-uulka ka yahay magaaladu waa garbahare marka hore waxaan rabaa inaan aan ka hadlo arrinta ka dhacday meesha la yidhaahdo gaskamboni waxaa kaloon arkaa ii muuqato xoogaa qorshe lagu degdegay buu ahaa marka xagga dowladda laga eego ee, dowladda waxay noo sheegtay inay doorasho qof iyo codax ay qaban doonto gobollada inta suurtagalka oo gacanta ku jiran ay ay ka suurtagelin doonto lama arag oo ma muuqan gaskamboni hadda doorasho inta laga qabta inay ka suurtagalaysa laana degmaba ma aha waxaa kaloon qaadanay in council dhisidii iyo say dowladda u fikirayso ay tahay maslaxada iyada laakiin istiraatiijiyada hadda ay dowladdu gobolka ka leedaho lagu gaarsiinayo hadafkaas ma aragno weli ma aragno nooma muuqdo waxaan qabaa juhdi fara badan oo hadda ku baxahayana ma aragno anagu waxaan jooga hadda labaatan cisho labaatankaas cishoon joogana waxaan arkaa wax badan oo la qaban karin inay dowladdu ka gaabisay qolyihii aan shaqada isla wadnay inay ka gaabiyeen banaad u arkaa maalmo ka hor ayay ahayd markii deegaanka raaskamboni ee gobolka jubbada hoose uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeyey maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka shahaadardiriirka ee jubbaland iyadoona dagaaladaasi looga itaal roonaaday kooxda riddada soomaaliya waxayna boqolaal ka mid a maleeshiyaadka murtad xasan gurguurta ee ku sugnaa deegaanka raaskamboni ay isku dhiibeen dowladda saliibiyadda ee kenya waad mahadsantahay waa xasaan ugu dambayntii maamulka islaamiga degmada bu-aale ee wilaayadii jubbada dhexe ayaa dowlaa diini ah u qabtay bulshada ku dhaqan xaafadaha degmadaasi cabdiwaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkan eegaya dowraadkan oo ka duwan kuwii hore ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe u soo xiray boqolaal dadweyne ah oo ku dhaqan magaalada kuwaas oo loo diyaariyey qaab xaafad xaafad ah si dowraadka ay u helaan dadka aan guryaha ka soo bixin sida dumarka ilmooleyda ah iyo dhammaan inta cuslaatay ilaa iyo hadda waxaa fursaddan ka faa'iidaystay saddex xaafadood oo kale ah halgan baqhdaad iyo dalxiiska waxaana dadkii ka soo qayb galay la xifdisiiyey gebi ahaanba duruustii dowladda lagu qaadanayay qaar ka mid ah dadkii xaafadahaas ee dowladda loo soo xiray ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee al andulus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته een, waxaan halkan kasoo jeedinaa dooro noo socotay muddo saddex maalmood ah ee u socotay laba xaafadood xaafadda dalxiis iyo baqdaad ee maanta ay tahay qatankeedii iyo gebagabadeedii iyo xalfadeedii waxaa ilaaha ku mahadsan uma mujaahidiinta ku mahadsan waxaan soo marnay oon u soo joognay dhacdooyin labada kun iyo afarta markay ahayd ka dhacday annagoo safar ah gabar muslimiid baabuur lagala degay nin mooryaan kala degay lacagna inaan ku furano gabadha aan damacna nagalana diiday haddana alxamdulilah annagoo ku baranayna diinkeenna kitaabaheenna axaadiisteenna iskugu daraasaynayna nabaddan iyo amnigan iyo barwaaqadan ilaaha ku mahadsan subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi wain tacuduu nicmata llahi laa tuxsuuhaa nicmada aan idiin siiyey ma koobi kartaan alxamdulilah falillah alxamdu waxaan meeshaan ku qaadanay duruuso kala duwan dhowr kitaab ah marka dowlad ayaa meeshaan ku soo qaadanay alwalaa walbaraa ah asaasiyaat dhowr kitaab ayaa meeshaan aan ku soo dhammaysan marka ma hadda ilaah baa iska leh walaayada islaamiga Jubba- jubbatul wasla ayaa iska leh degmada bu'aal qaas ahaan aan dowlad aan ku qaadanay xaafadda xaafadaha ka mid ah oo degmada bu'aal ay tahay waa xaafadda halgan ka mid ah marka ma hadda ilaah baa usugnaatay bismillaah aan u nool agna gabdhaha muslimiinta oo ku nool gobolka jubbada dhexe bu'aale gaar ahaan xaafadda halgan meeq aadanayaa afar beri oo duuro agta oo laga baradi oo laga baradi towxiidka salaada xadiiso badan wanoo ka barani walaayada islaamka eeda onka mahadsanyan maktabka dacwada mees oo dardaanan suun beesnaa in mar kastaba ay dooradan sanuunkana nagaan oo mar kastaba sanuunkana nagaan oo si oo wal an barana eedba wal an ka fahangnay bismillaah ilaahay ku mahadsan dooramay qaadanayaa maalimo asu socod afar maalmood mee ka faa'iidinaa waxyaabo badan sida salaad sida tawxiidka sida axkaamta oo ka fahangnay maasha allah meesuu codsanaa mar kastaba oo intiisanununkana naqo unoosa dhigan haweenka oo ardayeedka ayaan oo umucamaara maasha allah xaafadda gaar ahaan halgeenoo degan maasha allah meesuu codsanaa dadka gudoorada mar kasta intiisanununkana naqo sugu codsanaa maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa muddooyinkii dambe waday dowraad diini ah oo la siinayo qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ee uu maamulo waxaana hadda cusub in dowraadka loo bixiyo qaab xaafad xaafad ah iyo in dadka la xifdisiiyo dhammaan duruusta dowraadka lagu qaato
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo maqlaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu